aan ku bilowna qaar ka mid ah danjirayaasha amaba safiirada wadamada beesha caalamka u fadhiya wadanka kenya gaar ahaan caasimadiisa nairobi ayaa soomaaliya ugu hambeliyeeye labiyo lixdan guuradii ka soo wareegtay markii ay soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystii talyaaniga iyagoo sidoo kalena sheegay in xasiloonida soomaaliya ay muhiim u tahay xasiloonida guud ahaanba gobolka geeska afrika warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya islamarkaana nairobi nooga soo diray waryahayaga khadar maxamuud xareed in ku dhow ilaa afartan safiir oo ka kala socday safaarado kala duwan oo fadhigoodu uu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya islamarkaana ka mid ah saaxiibada soomaaliya ayaa kasoo qayb galay munaasabad kooban oo qayb ka ahayd dabaaldega labiyo lixdan guuradii kasoo wareegatay markii ay soomaaliya xorriyadda ka qaadatay gumaystihii talyaaniga iyo ingiriiska marka laga soo tago hadallada hambalyada xorriyadda hadaladii ay mas-uuliyiintu munaasabadda ka jeediyeen waxaa ka mid ahaa hadal uu munaasabadda ka jeediyey safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan oo mar uu ka hadlayey arrimaha xiriirka kenya iyo soomaaliya uu sheegay in soomaaliya iyo kenya ay leeyihiin hal cadow kaasoo uu ola jeedo kooxda al-shabaab dowladda kenya ayaa annaku andariska nahay waxaan nahay laba dowladood oo aan kala maarmi karin waxaan leenahay xuduud dheer waxaan leenahay dad badan oo soomaaliya ah ayaa halkan ka shaqaysta si nabad ah oo xasilooni ah oo ay raalli ka yihiin laguna dhiirigeliyey dowladda kenya iyo mas-uuliyiinteedu ay ku dhiirigeliyeen sidaas awgeed dadka soomaalidu aad bay waxay ugu baahan yihiin inaan xoojinno xiriirka soomaaliya iyo kenya ka dhexeeya xiriirka kenya iyo soomaaliya ka dhexeeya waa muhim annakana muhim buu noo yahay ayakana muhim buu u yahay sidaas darteed labadeennaba ma kala maaranno mid goonidiisa u taagnaan kara ma jiro waxaa naga dhexeeya annakii kenya cadow mid ah cadowgaas oo ah shabaab shabaab oo ku ah dhibaato xasiloonida iyo deganaanshaha wadanka kenya iyo waddankeennaba labadeennaba xasiloonida dhibaato ku ah iyo amnigeenna iyo horumarkeennaba haddaan gacmaha isqabsanno annakii kenya shaki kuma jiro inaan ka adkaan karno oon jebin karno kabacdina aan u jeedsan karno ama awooddeedana aan u jeedin karno in aan u jeedsanno sidaan wadammadeenna dhaqaaliheeda aan u dhisi lahayn waddankeenna wadammadeenna aan u hagaajin lahayn george orina oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kenya ayaa isna goobta ka sheegay in dowladaha soomaaliya iyo kenya ay hadda ku howlan yihiin dardargelinta xiriirka labada dowladood taasoo ay ka faa'iidi doonaan shacabka labada dhinac
kenya iyo soomaaliya waxay wadaagaan dabar walaaltinimo waxayna taariikh dheer soo lahaayeen dhaxal dhinaca dhaqanka ah kaasoo ka muuqday iskaashiga labadooda ka gobolka ka qaaradda iyo ka caalamiga intaba waxaa naga go'an inaan xidhiidhkaas sii wanaajinno kaasoo faa'iido u ah labada dal dad iyo gobolka oo dhan sidii danjiruhu sheegayna waxaan ka shaqaynaynaa sidii xidhiidhkaasi aannu dib ugu wanaajin lahayn
jaaliyadda soomaalida ee ku nool kenya ayaa ah midda ugu ballaaran ee dalka dibaddiisa ku nool kuwaasoo sannad kasta maalmaha xorriyadda eebe dalkooda u weydiiya in soomaaliya mar uun ay ka soo kabato dhibaatooyinkii ay soo martay cabdiqaadir cabdi diini waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee kenya waa maalin weyn oo lixdan iyo laba sano guuradii ka soo wareegtay dadka soomaaliyeed waxaa ugu baaqahayaa inay gacmaha isqabsadaan inay midnimo muujiyaan inay ka shaqeeyaan horumarkooda soomaaliya waxaan rabnaa sanadka dambe aan xusayna kan inuu meesha aan joogno meel ka wanaagsan uu tago dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqahayaa inaysa dabaaldegga iyo farxad bulasho ka noqon maalinta xorriyadde quluubtooda ay gasho wadannimada iyo soomaalinimadooda dadka soomaaliyeedna layskuma dhaafo ayaga ayaa isu dhan ayagaa midnimadooda samayn kara ayagaa dalkooda horumar samayn kara wadamada shisheeyo ay aad hayaanna inay ka tanasulaan oo waddankooda ay dhistaan ka waran bal jaaliyadda soomaalida nairobi iyo bulshooyinka kale ay ku dhex nool yihiin ka waran iyo sida ay iskula jaanqaadayaan
jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya ku dhaqan waxaa weeye waa jaaliyad aad iyo aad u tayo badan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna meeshay tagaan batayay ku leeyihiin waa dad ganacsanahaya waa dad waxbaranahaya waa dad hadda alla ku rooyahay dhaqankooda iyo akhlaaqdooda ilaaliya doctor cabdiweli maxamed cali gaas ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa xusay in inkastoo soomaaliya ay ka soo kabanayso dhibaatooyinkii sokeeye ee ay soo martay waxa uu haddana uu xusay in gumaystihii uu qayb weyn uu ku lahaa burburka iyo dhibaatadii dalka uu soo maray waxaan ka faraxsanahay safaaradda soomaalida oo runtii soo laabatay oo laga shaqeeyey oo la dhisay oo qurux badan maanta in lagu qabanayo xafladdan maanta waxaa ka soo wartay lixdan iyo labo sano maalintii gobollada koonfureed soomaaliya xorriyadda qaateen iyo midoogii waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya waxaa ka soo wartay lixdan iyo labo sano runtii waxaan isleeyahay dabcan waddankeena oo dhib badan buumatay soddonki sano u dambeysay laakiin maanta meel fiican baan joognaa dhib waa dhacday laakiin waa ka soo kabannay waxaan moodaa hadda in dalku isbedel yani hor leh oo wanaagsan uu gelayo meesha aan marayno soddon sano ka hor iyo meesha hadda taaganna aad bay kala duwan yihiin maanta waxaan ka hadlaynaa doorasho u dhacday si nabadgelya ah bishii hore laba madaxweyne xukunka isku wareejiyeen dabcan waxaana moodaa hadda xorriyadda markaan ka hadlayno dhibaatooyinkana soo gaaray oo badan dhammaantoodii inay yani ay asal u ahayd gumaysiga laftigiisii ama qaybinta soomaaliya uu qaybiye ha noqoto oo shan inta u qaybiyey uu saddexna yani ingiriisku uu yani haystay iyo koonfurta soomaaliya talyaanigu joogay iyo jabuuti hadda iyadoo xor noqotay oo dee faransh somalilan la oran jiray kabacdina dhulkaygii qaar ka mida uu wadamada dariska runtii uu ku wareejiyey taasina ay keentay dhibbad inay ka dhex dhacdo annaga iyo dariskayagii mar walba dhib joogto ah oo maalan waxaan isleenahay hadda kollaabsiga dowladda dhacday soomaaliyeed waxaa sabab u ahaa oo soo dedejiyey dagaalkii aan la galnay etoobiya markaan ka soo naqnay dhibtii naga soo gaartay baad moodaa inay sabab u ahayd khadar maxamuud xareed v o a nairobi